Qoysas ku nool deegaanka Doobe oo ka mid ah deegaanada hoos yimaada magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa wajahaya xaalad biyo yari ah iyagoo hadda isticmaalaan biyo ay ka keensadaan meelo fog. Qoysaskan oo ah kuwo isugu jira xoolo dhaqato iyo beeraley ayaa u baahan ceel biyood dadka iyo dunyada ay isticmaalaan. Qaar ka mid ah qoysaskaasi warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyay biyo yarida haysato.
waxaan ka mid ahay odayaasha deegaanka dhoobe waxaa ka jira deegaanka dhoobe roobabka hadda xilliga ay curteen wax roobab kama curan ceel ma lahan biyo ma jiraan awal waxay lahaan jireen baca iyo barkade iyo waxbay lahaan jireen waxay gaareen wax barkada inaan biyo ku harin bacna ayna ku jirin hadda xalayto waa shirnay waxaan keennay hal booyada oo ka dhexaysa siddeetan qoys oo la yidhi ciddiiba toba- labaatan le biyaha ka soo dhaansatay waxaan ka codsanaynaa hay-adaha samafalka wasaaradda biyaha ilaahay baa wax maarayn karee in ay naga maarayso ay weliba isugu keena dhabarjibiso xagga biyaha xaggaasna laga caawiyaan ka codsanaynaa wasaaradda biyaha ee dad xoolo dhaqataa iyo dad deegaana iyo dad agooma inta ka dhexaysa way dee- oo deegaanku way ku jiraan laakiin waxaa haysa macluul biyo la-aaneed baa haysa in laga soo gaaro oo dowladda hirshabelle naga saacido oo wasaaradda biyaha ay naga saacido intaasaan codsanaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu bismillahi raxmaan raxiim waxaa ka mid ahay dadka deegaanka dhoobe biyolaan fara badanaan hayso eeheeda wasaaradda biyaha waxaa ka codsanaynaa inay nala soo gaarta biyo sanadkan roobabku way nagu yaryihiin biyola-aan fara badanaa ka jirta meesha ceel ma qabno baahidaasu waa biilaan biilaantaasu sanadkii la soo maray wax rooda kama di'in haddana waxaan maraynaa sanadkii labaad sanadkii labaadaan maraynaa intaas waxaan ku jirnay booyad shakhsiyan anigu waxaan marayaa sagaal booyadood waana u tabar waayey dad badan oo agoommo ah ayaa joogo dad badan oo danyar ayaa joogo dad xoolole ayaa joogo xoolihii dadkii waa mataqaanaa waa wada ooman yihiin waa haddii ilaahay ra caqabadaasaa ka jirta ilaahay xaggiisaan khayr ka sugaynaa waxaan haydaha samafalka ka codsanaynaa inay dhibaatada naga soo gaaraan ee biyo noo shubaan ee wecelo naloo qodo oo wixii macluumaadoo dadkaas lagu lagu noolayn karo ay nala soo gaaraan assalaamu calaykum